gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa faahfaahin ka bixiyey habka kooxda shabaab ay ku sameeyaan dhaqaalaha tirada badan ee soo gala meelaha ay sida qasabka ah uga soo ururiyaan iyo maalgelintooda shuute oo ka hadlayay shirka xeerilaaliyaasha dalka ayaa sidoo kale ka waramay kiisaskii sanadkii lasoo dhaafay soo gaaray ee la xiriira dhaqaalaha al-shabaab iyo inay qabteen hanti isugu jirta xoolo nool bagaash gawaari iyo dadkii kooxda u qaabilsanaa kala gudbinta iyo usii iibinta maxkamadda waa nidaamkaas canshuuraha ay ku qaataan shabaabku ama argagixisadu guud ahaan waa kan ugu weyno lacagaha ugu badan iyo hantida ugu badan ay ka sameeyaan kasoo bilaaw kontaroolada meesha ay ka taliyaan yaallo ilaa guryaha la dhisaayo meel kasta laga dhisaayo oo ay ku jiraan goobaha ganacsiga caafimaadka waxbarashada halkaas ay ku jiraan maxkamadda marka sanadkii lasoo dhaafay kiisaska la horkeenay waxaa ka mid ahay kuwo argagixishadu ay maalgeliso waxay xukunada ay riday waxaa ku jiray hanti argagixiso oo lala wareegay oo ay ka mid tahay baabuur mootabajaajo agab oo bagaash ah agab caafimaad agab ciidan alaab saas isugu jirta waxay ahayd dhanka canshuuraha marka laga fiiriyo waxaa kaloo iyadana jirto dhan magac fiicanay u bixiyeen mid kaleo zakawaad la dhahana waa jirtaa oo oo xoololeyda ilaa beeralayda ilaa iyo ay ka qaadaan ceelasha biyaha laga cabay ay ka qaataan si markay handadaan kadib arrintaasi sanadkii lasoo dhaafay waxaa maxkamadda la horkeeno xukun lagu riday koox ugadaysay xubno argixisada u gadaayaan geeli iyo lodii ay geeli iyo arigii ay xooga kusoo qaateen uga gadaayeen magaalada geelina dowladdaha la wareegta la yidhi ayagana waa la xukumay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad qurba joog ah oo ku qancay afkaarta al-shabaab oo laga tashkiiliyey baraha bulshada kuwaasoo dhaqaalo u soo ururiya dadkaasi waxaa ka mid a nin uu sheegay inay xukumeen oo qurbaha ka tegey kaasoo intuu lacag konton kun oo dollar ah ka deensaday bangi ku yaalla yurub u diray kooxda shabaab oo dalka ay ku qabteen iyo dad markii akoonnada shabaab la xiray lacagaha farqaha ugu siday kooxda waxaa jiro ayadana inkastoo isii dhammaanayso waxay u bixiyeen muxsiniin ay u bixiyeen oo ah in argagixisadu dad iyaga afkaartooda ku qanacsan ay maxaa la yidhaahdaa ay lacago usoo aruuriyaan ama usoo diraan waxaa ka mid ahay dadkii xukunka lagu riday wiil dhallinyaro ah oo xamarka soomaaliya ka tahriibay oo tegay yurub kadibna bartan telegramka iyo meelahaasu inta daawade oo ku qancay muxuu sameeyey daynow kasoo qaata bangiga yurub oo meesha ku tahriibay ahayd daynow kasoo qaata lacag konton kun ah ayuu ku soo diray argagixisada kadibna waa yimid wuxuu tegay joqdi soo naqadkiisaa la qabtaa la xira waa la xukumay lacagtii transactionadii iyo wixii waa la waa maxaa la yidhahda markaasa lasoo bandhigay saasaa lagu xukumay marka way inta inkastoo isii yarahayeen arrimahaasi saasay u jiraan waxyaabaha lala kulmay oo la kulanna sanadka hore waxaa ka mid ahaa xubinaa lasoo xiray maxkamadiyaa la keenay wuxuu faraqa ku sitaa lacagtii okaasha boqol kun oo jeebka wuxuu ku sitaa bacdiis bacdamaa dadaal badan lagu bixiyey arrinta oo akoonada iyo dhaqdhaqaaqyada in la dabagalo lacagtiiu soo ximbaarsaday qofkan soo ximbaarsanaa la qabtaa maxkamadda la keena arrinta wadda lacagtan ninkaasa soo diro shabaabka waxaana ka qaaday suuqaas marka iyada laftigeeda ciidanka amnigu aaday ugu mahadsan yihiin inay meeshaasi arrintaasoo ilmo qabatada ah inay ka daba tageen ay soo qabteen way ku mahadsan yihiin laakiin haddana ilu ilma dhowrto taliyaha booliska gobolka banaadir macalin mahdi ayaa isagana doodihii shirka ka sheegay in qofka lacagta bixiyaa uu ka khatar badan yahay midka xabadda u ridaya kooxda shabaab iyo kan afkaaraha u faafinaya wuxuu sheegay in dhaqaale aad u tiro badan uu ku baxo qaraxyada dadka lagu laayo ee caasimadda ay ka fuliyaan kooxda al-shabaab runtii qofka xabadda ridaya iyo midka fakarka faafinaya iyo midka lacagta bixinaya waxaa dhib badan midka lacagta bixinaya sidoo doontaba ha ahaatee maxaa yeelay qofka fakeraya ee shaqo ka dhiganaya inuu dad ku qanciyo in dad muwaadiniin oo soomaaliyeed oo kale la dilo haddii uusan ilmihiisa biil u helaynin uma soo kalahayo mana imaanayo inuu dad ku qanciyo in dad la dilo hameen kasta subax kasta iyo galab kasta waxaa keenaysa inuu dhaqaale baada oo laga qaatay dadka isagoo raba inay sii socoto in la dilo ku maalgelinaya midka wax dilaya ee wax dhibaataynaya xabadda iyo qaraxu waxay joogaan lacag koos lacagay ku kacayaan lacagtaas ay ku kacayaan iyo qarintaas iyo gaarigaas iyo inta mashaakila ay marayaan inay koonta soo gudbaan shabeellada hoose ama jubbooyinka gaari qaraxa inta kasoo wadaan inay caasimada keenaan keliya ma ahan qaraxa lacagtiisa inuu caasimada soo gala keliya toban kun ama shan iyo toban kun ka badan ku qaadato inay soo geliyaan oo soo xalbiyaan samayntiisa iyo ama sameecada hala gelsho ama hadba qof ha loo dhiibo sagaal qofood oo maraya gaarigaas lasoo qaaday oo qof qof yaqaana aan lagu arag sagaalkaas qofoodba waxaa lagu bixinaya lacag iyo waqti iyo juhdi waxaa keenaysa in gaari qaraxa inti yimaado caasimadii ka qarxo oo qarax dhaco inay ku kacdo toddobaatan kun sideetan kun oo dollar sideetankaas kunna laga qaaday mid bakaare jooga mid suuqbacaad jooga iyo mid xamarweyne jooga inta laga qaaday in hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii iyo caasimadiisii lagu dhibaateynayo shirka xeer ilaaliyaasha dalka oo lagu wado inuu maanta soo dhammaado ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go'aamo iyo qodobo muhiim u ah xoojinta shuruucda iskaashiga hay-adaha amniga iyo la dagaalanka maalgelinta al-shabaab